kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti iigu ah brofesor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo haatan ku sugan magaalada garoowe brofesor cabdiweli gaas ayaan qaybta hore ee barnaamijka waxaan kaga waraysanayaa dareenkiisa ku aadan munaasabadda ciidda iyo bal sida uu ciidda ugu dabaaldego iyadoo qaybta dambe ee barnaamijkana aan brofesor cabdiweli gaas wax ka weydiinayo arrimo kala duwan oo ay ku jiraan dagaalkii ay puntland dhowaan ku qabsatay buuraha galgala muranka ka taagan magaalada gaalkacyo ee ku aadan garoonka magaaladaasi aragtida puntland ee maamul samaynta gobollada dhexe xidhiirka puntland iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba qodobo kale mudane rofesor cabdiweli ku soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waxaanan ugu horeyn ku leeyahay ciid wanaagsan waa tahay waxaan jeclay bal su-aalaha dhinaca siyaasadda iyo arrimaha la xidhiidha inaan dib u dhigto mar hadday ciid tahay oo maalin ciid oo carafeed ay tahay bal waxaan jeclay marka hore inaan ku weydiiyo dareenkaaga maalinta ciidda inaad nala wadaagtid aad baa usad cabdicasiis runtii waxaan munaasabaddan ka faa'iidaysanaya waxaan rabaa inaan hambaryada ciidda ciidul adxa oo ah labada ciidoodo islaamka ku leeyahay inaan u diro ummadda somaaliya meel walbay joogaan ciid mubaarag baan leeyahay dhammaantiin gaar ahaanna dadweynaha puntland ama madaxweynaha oo ahay meel walbay joogaanba waxaan leeyahay hambalyo ilahay waxaan ka rajeynayaa ciidda ciideeda kale inuu nagu gaarsiiyo nabadgelyo wadajir horumar soomaali oo meel a joogta oo gacama isqabsata soomaali oo mid walba meel u wada jeeda soomaali oo dhan dhibta iyo shidada iyo xasarada dhowr labaatan kasana udambeysay ka jirtay ilahay ugu fududeeyo iscaafiya isu garaaba isu naxariista ayaan rajeynayaa marka hambalayaan leeyahay meel walbay joogaanba waa tahay aamiin baan leenahay waad mahadsantahay mudane madaxweyne muddoba mudane waxaad ku nooleyd kolley dalkan maraykanka wakhtiyadan dambena soomaaliya joogtaa bal isbarbardhig markaad ku samayso ciidaha maalinta ciidda iyo damaashaadka la sameeyo iyo dareenka la dareemo wakhtigaad maraykanka ku noolayd iyo haatan oo aad dhulkii hooyo joogtid ama markii aad ra-iisul wasaare ahayd muqdisho joogta ama imikood garowe joogtaad madaxweyne ka tahay sideed isku barbardhigi kartaa labada ciidoode ciiddii dalkii hooyo ciidda dalka hooyo iyo ciiddii qurbaha wala waa wax jira weeye dabcan maraykan baan joogay dadka muslimiinta ahi maraykan jooga marka laisku daro waa dad qiyaastii ah boqol kiiba labo marka dee waa ummadda muslimiinta ahi waddan islaamkii uu yahay maaha diintii koowaad maaha waddan muslimiintu ay yihiin majority waa dad yar oo kooban munaasabadda ciiddu ma aha yani national holiday maalin marka damaashaadka iyo feelingka la dareemayahay aada uma tira badna maalin waxa weeye shaqo qof walbaaba shaqadiisa aado qof walbaaba hawshiisa quunsado qof marka kama kama duwana maalmaha kale ilaa xad laakiin haddana maadaama ay ku yar yihiin muslimiintu waxa weeye waxay keentaa midnimo iyo unity iyo isu soo dhawaansho oo qofka indonesiyaanka iyo kan soomaaliga iyo kan nigeriyaanka iyo kan senegaliskaahi ay meel ku wada tukanayaan ay dareemayaan islaamnimo inay ka dhaxayso ay dareemayaan dadka inay iska xigaan taana marka dhankaas ayay ay ay aada ugu wanaagsan taha od arkaysaa laakiin de markaad soomaaliya joogto ama waddan islaami aad joogto waddan boqol kiiba boqol dadku muslim yihiin boqol kiiba sagaashan iyo shan muslimiin yihiin soomaaliya boqol kiiba boqol dadku ay muslimiin yihiin dabcan meel walba masaajid iyo maaragtay iyo islaam iyo aad maaragtay aad ku dhex jirto dabcan de maalintaasina waa maalin dadku ay ay ay sugaan waa maalin ay dadku ay yihiin fasax waa maalin national holiday ahoo maalin ixtiraafsana inay tahay ilaha maaragtay officialka kamida marka dareenku waa kala duwan yahay laakiin haddana waa routine oo san walba ina soo martaay waxaa laga yaba xataa inaan dad badan aanaan dareeminba waa ciidii waa timid waana baxday waa tahay marka adigu khaasatan markay labada ciidood ee muslimiintu ay dabaal degaan gaar ahaan ciidda caraf oo kale maanta oo kalea xoolaa la qalaa adigu shakhsiyan ma qashaa xoolahaasi oo xoolaha la qalay ma ka qayb gashaa oo damaashaadkaasi dhinacaaga ma ka gashaa dabcan qof kastoo islaam aho qof muslim baan ahay adaf aho maxaan ahay maaragtay qaangaara waayaha marka inaan dabcan waajib kasta oo diini ah oo yani fulfilgaraynaya shuruudihii maaragtay ciidda de waa in la sameeyo weeye waana sameeyaa xaggana waa samayn jirtay waa samayn jirnay halkaana waa samaynaya
waa tahay dhinaca dabaaldega markay noqoto dabaaldegaagu muxuu u badan yahay maalinta dadka qaarkood aroortiibaa heladii lasoo salaamaa xoola hadday noqoto marka xoolaha la qalo waa la wada cunteeyaa dabeetana galbihii oo kale meelaha qaarkood baa foof loo baxaa marka aduu shaksiyan gudihii wadankaada imika joogtaa ciiddaada maalintii siday u qorshaysan tahay qofka madaxweynaha ama qofka bubble figurka ah oo madaxda ah iyo qofka caadiga maalintan routiinkiisu ay kala duwanaanayaan de markaan caadi ugu noolaa dalka anagoo aan madaxweyne ahayn baan joogi jiray anagoo ra-isul wasaar ahayn baan joogi jiray waa markaas kale qof caadiyaa tahay ciidaada aadaysaa masaajidka kusoo tukanaysaa magaalada aadaysaa maqaayadaad ka shaahaysaa saaxiibadaadaad la caweynaysaa laakiin markeeda qofku madaxda uu yahay uu iska xadidan yahay socodkiisa iyo meeluhu aadi karo iyo meeluhu tegi karo marka da waxay noqonaysaa inaad dadka aan lasoo ciido lasoo tukado aan madaxda u ahay kabacdina laga yaabo inaan kusoo laabto xaafadaydii saaxiiba iyo madaxda kale ee dalka aan isu nimaadno oo shaah iyo cafe iyo maaragtay mamacaan iyo lawada cuno laiska sheekaysto laakiin maalin farxadeeda laakiin xoriyadda qofku meel walba isagu doono mari karo oo maqaadu doono tegi karo oo dukaankuu doon wax kasoo iibsan karo de fursadaas hadda anigu ma haysto wa tahay laakiin ama xataa haddaan tagana meesha aan taga maqaayadaan tago iyo dukaanka tago culays baan ku noqonayaa wa tahay kula socota iyo
wa tahay securitga iyo amniga darteed ayaa ayaa keenaya in aad meelaha qaarkood aanad aadin wa tahay mudan waan ku weydiinaya su-aalaha dhinaca siyaasadda waan kaa weydiin laakiin si gaara anoo ka faa'iideysanaya oo doonaya munaasabadda ciidda darteed inaan su-aalahan ku weydiiyo dalkan maraykanka markaad joogtay macalinna waad ahayd waad shaqaynaysay dee familigii iyo noloshii halkana dhinac baad uga jirta noloshii maraykankaad ku haysay eshaqadii macalinnimadii iyo mas-uuliyaddan iminka dalkii aad ka haysid sideed maalintii iskugu dheelitirtaa markay noqoto inaad shaqaysid soo kacdid miitina ka qayb gashid jimicsi samaysid waxaan doonayaa iska joolkaaga maalintii siduu yahay inaan ogaado daban walaal waxa weeye mas-uuliyad adag oo culayskeeda le loona baahan yahay qofku sayta inuu guto ummaddan baad madaxweyne u tahay masiirkooda ayaad mas-uul ka tahay marka culaysku waa badan yahay de anu markaan a maraykan joogay macalin jaamacaddigaan ahaa subaxii baxa kalaaskiisa soo dhiga soo laabta ilmihiisa iyo reerkiisa iyo xaalkiisa la jooga oo iskala caweeya noloshiisa la qaata laakiin hadda mas-uuliyadinta waa ka duwan tahay way ka dhib badan tahay culayskeeda iyo leedahay adduun iyo aakhiraba in aad ka fakartaa loo baahan yahay dabcan marka subaxii anigu salaada saan baan tukadaa hadda waxaamina saacadda waxay soo gashaa shanta oo rubi dhiman kabacdina wixii ka dambeeya de waxa weeye waxaan u diyaargaroobaa shaqo xafiiska iga tago maalinta oo dhan shaqeeyo dabcan marka qaarkood de wadamada aan ka nimid qofku saddex saac oo shaqo soo galaa sagaalka ilaa shanta galabniyuu joogaa laakiin shaqada halkaan mas-uuliyadda aan haya awgeed waa shaqo u baahan afaratan saac inaad wax yar oo aad yani seexanaysa mooye inta kale u shaqaan ku jiraa ama shaqo aan hayo ama dad aan qaabilayo i imaanaya marka wakti xadadana qofku uu shaqeeya ma laha tan kale fursad qofku uma heli kara anigu aan waxyaaba badan sameeyo oo ama entertainmentka ama yani aad meel aado ood wax soo daawato ama aad donoli fiirsato ama aad sugaan dhegeysato ama aad waxaagsa xataa aada xagsato oo waa akrisato uma heleysi sababta waxa weeye culayska iyo mas-uuliyadda iyo mar walba waxaad ku jirtaa yani joogto yani waxbaad yan emergency situation soomaaliyana xaalad ummad dad burburay oo aflaatan saac burbur ku jira waad garan kartaa marka wa ma sahlana culaysku waa tiro badan yahay falaaqo badanna anugu kashaba uma helaba aan waxyaabaha sheegaysa aan ku sameeyo waa tahay waxaa la ii sheegay mas-uuliyiinta qaarkood markaan waraystay inay ii sheegeen in soomaaliya qofkii xil ka haya ay yar tahayba intuu hurdo afar iyo labaatankii saac imisaad seexataa marka hurda ahaan markay afar iyo labaatankii saac noqoto wallahi anigu sideeda markii horena ma hurda badnay xataa anuu maraykan joogay haddana dee mas-uuliyadda awgood waa laga yaaba marka qaarkood inaan shaqo ku gaaro waa garan kartaa inaan shaqo ku gaaro labiya tobanka habeennimo kola tobanka habeennimo kowda habeennimo kabacdina shanta oo rubi dhimaa kacdo dad baa yidhaahda hurdaan ku laabanaa laakiin anigu runtii waa igu dhib inaan ta kaxdan hurda ku laabto aad buu dhib badan tahay jirtan iska waa dhici kartaa marka waktigeyba hurdada aad buu yaryahay laakiin dee aakhiraa si fiican loo seexanayaa wakti baan heli doona insha allah waa tahay shaqeeyo wey waa tahay mararka qaarkood mudane ma dareentaa in intay hawshu kaa badato ood maarayn weydid ood keligaa meel fadhiisatid ama aad wakti gaar u baahnaatid aduu keligaa ku fikirtid ya dabcan qofku wuu dareemayaa culayskaa tirada badan iyo noloshaad ku jirto sahlanayd iyo midda haddaad soo gasho dhibta badan farqiga udhexeeya mar walba inaad tagto noloshay simbolka ahayd oo caadiga ahayd oo mararka qaarkood aad abrisheed garayso oo runtii aad ciriirigan iyo dhibtan iyo stresskan tirada badan walwalka tirada badan dhibta joogtada ah dabcan nolosha mareen soomaaliya taala waxa wey qofka yarida kaasoo galaahay badanaaba qof qof farxad ku wadaa waa yar yahay inta badan problem baa dadku wadaan marka stress joogtaa ku jirtaa emergency situation mar walba isaga jirtaa xaaladda soomaaliyaana ah waa tahay ma aha wadan dhisan oo institutionskile hyperksi dowladnimo leh qofku waktiga shaqeynayo kabacdina uu fasax geli karo ama meel aadi karo ama shaqo kala qabsan karo soomaaliya sama soomaaliya wadan burbure weeye u baahan twenty four hours dardinsa ku jirtid una baahan tahay inaad wakti badan la geliyo juhdi badan haddii aad rabdi inaad wax bedesho weeye oo aad u timid inaad isbedel suubiso waa tahay n dadka na dhegaysanaya waxaa dhici karta inay qaarkood isweydiiyaan ay idhahdaan war hawsha hadday sidaasi u adag tahay maxaa xilka loo doontaa maxaa dadkaas ugu jawaabi lahayd dabcan xilka annaga waxaa la yidhaahdaa qof kasta oo wax la siiyey yani wax badan baa laga filaa inuu yani annaga waxa weeye soomaaliya way nagu tacabtay waana waxbaa nala baray waa nala soo koriyey nasiib baan u yeelanay in aan wax badan an wadanka iyaguna siiyo dabcan marka annagana generationkii iyo waktigayadii mas-uuliyadda iyadii baa la joogaa marka inaad dalkaagi dib wax u geliso oo aad isbedel ka samayso oo taariikhda gasho oo qofku uma noola dee inuu intaa cundo tagto aad noo seexato oo soo toosto oo u biniaadamka waa inaad mission leedahay marka aniga cabdiwalahaan missionkaygu waxa weeye inaan wax bedelo ummadaana ilaahay hadduu nasiibkayga iga dhigay inaan madax u noqdo inaan isbedel suubiyo lak isbedelku dhib badan buu keeni karaa yani hawl badan weeye adadag yani shaksiyan yani inaan inaadan raaxaysan baa dhici karta laakin haddana haddii aad dadka aad u timid ama aad madaxda u tahay wuxun noloshooda ka bedesho hal ceelood meel ka qodid hal jid ood fashid hal isbitaal ood meel ka dhisto hal ischool oo yani aad adigu amarkaaga mas-uuliyadaada ku dhacaahi waxaa laga yaabaa in badan oo inaad yani ay leedahay reward tira badan adduunka iyo aakhirada labadaba marka dabcan dhibtu way badan tahay laakiin haddana waxaan leeyahay maaragtay rewardka iyo jaa-izada iyona waa ay laftigooduna waa ay fiican tahay oo way meesha ku jirtaa waa tahay waxaad hadalkaaga ka mid ahaa inaanad entertainment ama madadaalo wakti u helin marka haddiiba ay dhacdo inaad wakti yaroo kooban shan daqiiqa allaha ka dhiga inaad hesho inaad suugaantii soomaalida dhegaysatid ama wadani ha noqdaan ama kuwii jaceylka iyaad door bidaa marka dadka favoriteka kuwaha ka mid a
su-aasha marada waa la weydiiyey dabcan anigu waa fanka waan jeclahay oo dad badan baa arrinta og baan u malaynayaa yaraanteeda waa jeclaa waana jeclahay waa maogta qofku markaas iska raacay inuu dhegaysto heesaa iyo waxaa laakiin anigu fanaaniintu dhammaantood waa wada jeclahay kuwa aan gaar u jeclahayna runtii oo oo badan ma ay jiraan laakiin waan dhegeysan jiray maxamed saleebaan amine cabdillaahi maxamed axmed yani fanaaniin badan oo aan dhegeysa dhegeysaa waa ay jiraan laakiin kulligood nin walbaaba dee nin nin yani hees gaara waan jeclahay mid laga yaaba particular song maaragtay dhegeysto waa tahay fanku sugaanta noqota caadiga ama heesaha noqota waa tahay marka mma keligaabaa dhegeysta oo dhegahey kugu jiraan mise dadka waad la wadaagtaa markaad heestaad adugu jeceshahay markaad dhegeysanaysid dee hadda waagaas laga wasatay hadda kasho badan buu una hela waa inaan t v iyo reediyo iyo dhegeystada waa tahay marka hadda wadariya waaxid mid looma dhegeysto badanaa.
Waa tahay.
Laakiin, eh, waan jeclaan lahaa waqtina u helaa yani waa tahay dhinaca Waxaan dhina- ku soo dhinaca internetka markaan eegna baraha bulshada ama social media waxaan la yidhaahdo sideed isku tihiin wakti ma u heshaa aad een, ku daawatid oo aad ku eegtid kuna kuna eegtid waxay dadku kaa sheegayaan adiga Ah, dabcan ha Een, ilaa ilaa xad ma yani wakti badan dee wataan kuu sheegayo een, wad- haddaad i- emailkaaga akrisato ood ka jawaabto ood wakti u hesho ayaa qofka bura sida Eh, laakiin een, eh, xafiis baan leenahay media qaabilsan marka eh, waa laysoo daabacaa een, wixii matalan ama media ka hadlay ama wasaadidu qoraan ama voice of america iyo b b c ay sheegaan Eh, suuxi waa laga keenaa waana akriyaa Eh, laakiin anigu kasho aan ama ku dhegeysto voice of america mar walba waa ama tahay b b c ama een, eh, ama internet aan ku daawado lama helo laakiin iyadoo kooban oo samary ahoo lasoo koobay ayaan fiishaa waan akristaa Eh, facebookana eh, dee waxaan leeyahay mid iska private aho marmar waan eegaa waxa ka socda maaragtay view Mar- maaragtay, marka mar- qaarkood laakiin marka marmar waad ku tuurataa facebook soma marmar iyo ahaa iyo taa, wax.
waa tahay Een, waxaad tiri xafiis baad leedihiin kuu keena een, macluumaadka adiga lagaa sheego ama ma dowladda lagaa sheego adiga markii een, ama sawir ani- ani- ani- aniga maaha ma aniga maaha laakiin wixii jiro ay- wixii maalintaa la sheego macluumaad oo dhan aniga keliya maaha laakiin voice america maxay sheegtay soomaaliya maxay ka sheegtay adduunka maxay ka sheegtay puntland maxay ka sheegtay aniga maaha wax anaga keliya na kuseeyo keliya maaha ha waa tahay adduunyada la socota adduunka o dhan waxa ka socda ha waa tahay laakiin shakhsiyan haddii aad ammaan iyo dhaliilba la kulantid een, oo barahii bulshada kala kulantid ama kaaga facebooka gaarka aad ka heshid ama dhinacii kale aad ka heshid adigu shakhsiyan maxaa dareentaa Een, dhaqan qofka bini aadan baa tahay laakiin eh, fiiri een, qof mas-uuliyaddu eh, waxay keenaysaa een, eh, ammaanna waa keenaysaa dhaliilna waa keenaysaa mas-uuliyadda qofku hayo ayaa ah Een, eh, waxaa la sheegayahay waxna sax waa noqon karaan waxna khalad waa ahaan karaan haddaad aragto waxaa lagaa sheegaya inay wax saxa yihiin dabcan waa laga yaaba marka inay kugu dhaliso inaad wax ka bedesho qaabkaad wax u u aragto inay tahay constructive criticism yani dhaliil eh, wax saxaysa marka hadday kuu sheegayaan dabcan inaad dib u eegto oo qaabkaad wax u waday iyo saad wax u fakeraysadii inay wax iska bedel ku yimaado waa dhici kartaa haddaad aragto inay iska tahay mas-uuliyad darro oo mararka qaarkood waxaad og tahay oo dee baraha internetka iyo iyo website-yadan iska qadiimiga ah oo oo dabcayga isaga badan een, wax ka sheegooda uusan een, mas-uuliyad darra ay ku jirto ee, facebookyadan iyana isku- iska noqday fadhi ku dirirka oo qof walbaaba wuxuu doono iska sheego waxyaabaha noocaasna de aniga ima kuseeyaan mana een, effectna iguma yeeshaan oo ee, waxa aan wada iyo missionkayga iyo meeshaan socdo waxba kama bedelaan waa tahay Een, dalkan maraykanka ee madaxweyne ee aad ku noolayd een, wargeysyadooda waaweyn mararka qaarkood waxaa jirta meelo ee, commentary ah oo faallooyin lagu qoro xitaa madaxdu ay ku qoraan si ay dadka ugu sheegaan ra'yigooda adigu intaad ra-iisul wasaarihii hore ahayd iyo intaad iminka madaxweynaha puntland tahayba een, marna ma kugu dhalatay inaad een, ra'yi adiga ama faallo gaaro adiga kaa socdo inaad soo daabacdid ood een, baraha bulshada ama kaaga xitaa adoo isticmaalaya ama kii dowladaada ku hadlayay ama mid gaar ahneedoo brifada intaaba midna ma isku dayday Wa- wa- markaan brimerka ahaa dabcan waa isku dayay matalan marka qaarkood inaan diaspora la hadlo oo waa- waataan sii in jirnay letters to diaspora xaasho u socda diasporada dalka waxaa ka socda aan ugu sheegi jirnay Eh, waa loo baahan yahay mararka qaarkood Eh, waaba madaxweynayaashu dee twitter pages iyo eh, facebook dadka ay kula hadlaan bay leeyihiin En anigu arrinta arrimaha saadi aada uguma ihi oo yani hataa en, eh, official eh, twitter ma leedahay marka Ee, dadka aan kula hadlo oo aan kula soo socodsiiyo wax badbaadna ay jiraan laakiin waxaa laga yaabaa inay tahay xirfad iga maqan oo loo baahnaan lahaa inaan sameeyo oo een, marka qaarkood dadka aad ugu waranto ood la socodsiiso waxaa jira Ee, waana ku fakerayaa dawaayahan dambaba Ee, sababta waxaa waye dadka haddaan wax loo sheegin adoo aadan waxaad yani rabta iyo waxaad qabanaysa iyo horumarka aad suubinayso aadan u sheegin moogta cid kale aad wax u sheegaysa sax marka sax mar walba in eh, dhegta iyo een, iyo iyo in dadka yani wax loo sheego oo een, wax la gaarsiiyo eh, waa muhiim waa laga maarmaan mediahuna runtii muhiimadaas gaarka ah ayuu leeyahay waa tahay waa aalad dhanka fiicana loo isticmaali karo dhanka xuna loo isticmaali Nic- nicholas kay iyo n villa soomaaliya xarunta madaxtooyada ee dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaaraha intuba twitteray leeyihin oy dadka kusoo n kula xiriiraan oo weliba dadka saameynta badan leh waxaa ka mid a nicholas kay oo maaragtay had iyo jeer ah, soo soo dira fariimo marka adiguna waad kusoo biiraysaa soo maha mar dhow insha allah waa tahay insha aad allah waan rajaynaya aad baad u mahadsantahay En, waxaan jeclay wakhtigaagii badnayd waad isiisimudan madaxweyne aad baanan kaaga mahad celinaya afar su-aalood oo dhinaca siyaasadda inaan kaa weydiiyo En, waxaan ku bilaabaya arrintii dhowaan en, ah, dowladdaada maamulka puntland u suura gashay oo ciidankii ay dagaal ku qaadeen galgala buurihii oo ay la wareegeen En, ma aha markii ugu horreysay ee puntland ay buurahaasi qabsatay oo laba jeeroo horeba en, ah, ah, maamulkii ka horreeyey uu qabsaday uuna ka soo baxay hadda maxay tii uga duwantay tii iyo kuwii hore aad ba waa waa ka duwanta walaale anigu ballanqaad baan suubinay waktigayga waa la socota waxaan ii ballanqaadkayga wuxuu ahaa in qofka ku nool puntland een, aan ku dadaalo inuu nabadna ku seexdo nabadna kusoo tooso qof kasta oo puntlandihi in uu nabadna ku seexdo nabadna kusoo tooso waajibka dowligaa waaye waa the first function of the government waxa weeyaan shaqada u horeysa ee siyaasadeed ee dowladnimo wey nabadgelyada qofka ee, aad madaxda u tahay in naftiisa maalkiisa iyo een, ee, sharaftiisaba la ilaaliyo marka ee, mud- meeshaan ee, mudda nimankaan joogeen dhib badan bay dadka ku hayeen een, ee, inay yimaadaan ee, isqarxiyaan ee, dadlaayaan een, jidadka istaagaan een, nolosha dadka ay cirida geliyaan ee, dadkii meesha joogay oo dadka ku noolaa areas galgala ku noolaa maanta waa qaxooti een, ilaa puntland bay meel bay joogaan waa daacsan yihiin noloshooday dhibaato u geysteen beerahoodii bay gubeen een, marka e, waa xuquuq bay leeyihiin dadkaasi waa- waa dad puntland darisa way puntland ku nool marka een, sida garowe looga nool yahay waa in galgalo looga noolaada wey ciidamaduna waa joogayaan meel lama socdaan ee, dadkuna waa soo laabanayaan waana la dejinayaa ee, puntland hore u soconaysaa een, dadka noocaasana ee, dib dambe uguma ugu- maaragtay u afgudnaan mayso oo een, maaragtay ee, maaragtay Waa tahay.
yeerayno maaragtay afduub waa tahay En, su-aashayda kale dhinaca siyaasadda en, waa arinta ah, la xiriirta gaalkacyo En, muranka en, dhinaca garoonka gaalkacyo iyo garoonkii kale iyaguna dhinaca kale ka jiray muranka ka taagnaa hadda wadahadallaa bilowday murankii waxaa laleeyahy wadahadalladii waxay u dhexeeyaan odayaashii iyo ganacsatadii magaaladooda deganaa En, adigu caasimadii garoowaa joogtaa En, puntland adaa madaxweyne u ah arrintan waxaad bal si kooban iiga sheegtaa waxay salka ku hayso iyo sidaad xalka u aragto wallahi walaalow su-aashaas waxay ku fiican lahayd in la weydiiyo cabdi qaybdiid eh, mudane cabdi qaybdiid eh, dadka eh, ku nool gaalkacyo eh, dad walaalaha weeye eh, dad ehela weeye eh, dad em, yani aan is- dad iyagu ishuran weeye inay wada noolaadaanna ilaahay yani waa wada dejiyey waa wada degan yihiin waa wada deganaan doonaan eh, marka inay nabadgeliyo iyo wanaag iyo eh, lagu wada noolaado waa muhiim een, cabdi isagaa wuxuu yidhi een, aeroboortkii gaalkacyo waa xiran yahay een, tahdiidaad badan iyo hadallo adag badan runtii aan laaqi ku ahayn qof mas-uula oo madaxweyne sheeganaya ayuu de isu mariyey maaragtay idaacadda een, cabdi hadduu raba inuu aniga ila hadlo ama eh, wax i weydiiyo ama ila fariisto horena waa isu arki jirnay Eh, hadda markii u- u dambeyso gaalkacyaa tegaya cabdi waa wada waa is aragnay waa ii yimid waa sheekaysanay wax badan baan ka wada hadalnay Een, marka wax sabab keeni kartay in la yidhahdo airbork waa xiran yahay oo diyaaradda waan soo ridaynaa aniga mas-uuliyad darro intaa tira la eg wax ku kalifi kara cabdi anuu ma garanayo waa tahay cabdi Een, waxaa- en, waxaa leeyahay marka waktigaas waa laga soo gudbay Een, soomaaliya hore u socotaa nabadgelyaa la rabaa horumar baa la rabaa Een, nabad ku wada noolaasho eh, ayaa loo baahan yahay marka waa tahay ma garan karo waa tahay mudane mudane cabdi qibdid annagu waan waraysanay en, wuxuuna ku doodayaa in tallaabadii qaadan ay jawaab u tahay garoon iyagu ay samaysanayeen en, la yidhi en, ma soconayo oo garoonkaasi xitaa diyaaradihii ku degi lahaa en, maamulkii garoonka gaalkacye ee adiga maamulkaaga hoos yimaado oo diyaaradihii shirkadaha ku amray inaanay xaggaa ka degi karayn oo taasna cabdi keentay inuu qarxo sidoo kale cabdi wuxuu ku doodayaa in dakhliga garoonkan xitaa kasoo baxa maadaama magaaladii la wada deganaya lawada qaybsado marka miyaanay taasi gar noqon karin marka dhinac la eego mar haddii laba beelood meeshay degan yihiin in wixiina la qaybsado wixii meesha yaallay walaal tan tan koowaad aan aan kala qaadno midda koowaad oo ah maxaa la yidhaahdaa airboort kale oo ay leedahay gaalkacyo airboort anagu aanu xukunada maaha airboort anagu taladiisa aan wax ku leenahayna maaha anaguna dadka fasaxa diyaaraduhu inay ku degaan airboortka ama ay ka kacaan anagu maahayna dee hay-adaa qaabilsan ecow international civil aviation organization la yidhaahdaa jira ayagaa laysmada bixiya ayagaa ogolaada ayagaa diida diida marka addi boorka aniga igala hadlaayo midaan anigu xukumana maaha mid ay hoos yimaadana maaha midaan shaqo kulayana maaha marka hay-adaha mas-uulka ka ah ayaa raba inuu la aado laakiin anagu nagula soo balgasho maaha oo yihahdo erbor baa lai diiday fasaxa airboorya anagu maanaa bixiya ma bixino anagu markii laga soo tago airboortkan puntland gaalkacyo gaalkacyo airboortkeeda wuxuu kamid yahay aeroboorada puntland buu kamid yahay aeroboor galmudugna maaha aeroboor meel kale laga xukumana maaha aeroboorada puntland buu kamid yahay maamulkiisa puntland baa iskale laakiin waa aeroboor soomaaliyeed oo cid kastoo kasoo degaysa oo isticmaalaysa oo ka duulaysa cabdi waa kasoo duuli jiray waa imaan jiray waa ka bixi jiray waa isugu imaan jirnay mararka qaarkood anoo socdaalay iyo isagoo socdaan isugu imaan jiray wax shadowha ka jiraana ma aysan keenin laakiin maamulkeeda iyo mas-uuliyadeeda erbara puntland buu ka mid yahay sida kangarowe iyo boosasu lamid wa tahay marka laba beelood iyo laba maamul baa magaaladii degan haddii murankan oo kala dhasho adigu shaksiyan sideed u aragtaa in lagu xalimo waxaad dareemaysaa mar haddii dadkii kala shaki baxayaan in qolo walba meesheeda eerboorkeeda ay camirato halkaasi wixii usoo degaya iyo shirkado iyo qaadba usii degaya ay camirato mise meel dhexaa layskugu iman karaabay kula tahay runtii dadka magaalada waa la wada degan yahay waan lagu wada nool yahay nabad kuwada nabadaanshaheeda iyo dadkaas dariska ahi inay isdhex maraan ganacsigooda isu furan yahay noloshoodu ay ay maaragtay isu furan tahay maadaama dad ehel yihiin oo wada degan oo isdhalay dabcan dee nolol inay maga magaalo caadiya noqoto oo diba aysan ka jirin baa loo baahan yahay lakin de cid walba de maamulkeeda ayadaa iskale anagu puntland baan la yidhaahdaa maamulka iyaguna anagaa iskale iyo mas-uuliyadayeeda cabdi iyo ciddii maamula dhisanaysa iyo ayana de anagu shidana kuma ahin duulaanna kumaanaan ahayn khatarna kuma ahin nabadgeliyo marka anana dee inaan shidana looin baan rabnaa wa tahay wa tahay wa tahay labada su-aaloodoo mudan ay igu dambaysaa waxaan kaa weydiinaya su-aashan dhinaca puntland iyo somalilan sidaan la soconno dhowaan waxaa soo gaaray garowe xaabsade oo ka mid ahaa siyaasiyiinta sool iyo sanaa ka soo jeeda oo dhinaca somalilan ka yimid waxaa laii sheegay in shirar ay ka socdeen garowe oo xaabsade iyo dad kaloo xaggaas ka yimid iyo idinkoo aad wada wadeen waxaana la ii sheegay inuu jiro iskuday malaha puntland ay doonayso inay laascaanood ku qabsato maxaad arrintaasi nala wadaagi kartaa
maadsan kara alkay maxamed cabdi xaabsade oday puntland weeye aasaasayaashii puntland buu kamid ahaa muddana waa naga maqnaa wuu nagu soo laabtay waana soo dhaweynay waana soo dhaweyneynaa cid kasta oo puntland ah annaga soo dhaweyn baanu u samayneynaa anigu waxaan ku baaqay gogol nabadeed dadka ku nool soogsanaad iyo cayn cabdi iyo odayaal badan oo kalena waxay kamid yihiin dadka u yimid gogoshaasaan ku baaqay gogoshana way taallaa aayahooda iyo noloshooda iyo midnimadooda iyo wadajirkooda iyo horumarka dalkooda ayayna kaga tashanayaan dowladda puntlandna oo ay kamid yihiinna taageero kasta oo dhan walba ayay diyaar u tahay inay ku taageerto dadkaasi inay aayahooda ka tashadaan marka taageeradaas taageeradaasi ma ku jiri kartaa in laascaanood aad dooneysaan inaad qabsataan laascaanood waxay ka tirsan tahay puntland dastuurka puntland bayna ku qoran tahay ciddii ha joogtaana hadda kole waxay ku joogtaa waxa weye waxas leeyahay afduub iyo waxay ku joogtaa iyo iyo maaragtay xoog iyo ku ayaa lagu haystaa laakiin mabdi-iyan anaga waxaan aaminsanahay inay kamid tahay dhulka puntland waa tahay su-aasha igu dambaysa mudane adoo aada u mahadsan waa arinta dhinaca federaalka iyo idinka idin dhex taalla xiriirkiinu ma fiicna waxaa xiriirkiina dab iyo baasiin ka sii dhigay arintii ku saabsanayd qorshahan maamulka loogu sameynayo gobolada dhexe bal nala wadaag sida ay idinla muuqato qorshahaasi maamulka loo sameynayo gobolada dhexe iyo xiriirkiina dowladda dhexe ee soomaaliya walaalkay waa mahadsan tahay runtii anigu mas-uul soomaaliyeed baan ahaa bramiserkii soomaaliya aan ahay baan ahaan jiray haddana mas-uul madaxweyne puntland baan ahay puntland waa hooyadii federaalka soomaaliya in maamula la dhisto oo dadku ay ismaamulaan oo gunta laga soo bilaabo ismaamulka tuulo degmo ilaa maamul gobol waxyaalihii anagu aan mar walba horseedka ka anbay ahay marka khalad yaan la fahmin aanu leenahay maamul lama dhisan karo taas maaha anagu cid kastoo maamul dhisanaysa anse waan ku taageeraynaa puntlandna hormuud bay kahay inay ku taageerto horumarka iyo fidinta federalismka iyo nidaamkaas isxukunka ah anagu diyaar baan unahay federaalku maanta waa below of the land sharciga wadanka weeye dowladda federaalka soomaaliyeed baa la yidhaahdaa dalka federaal baan nahay dhammaanteen marka taa maaha laakin waxa weeye marka la yidhaahdo mudug iyo galgaduud ayaa samaysanaya dabcan dhul badan oo mudug ah puntland ayay ka tirsan yihiin degmooyin baa jira sida gaalkacyo galdogob jariiban waxay ka tirsan yihiin puntland bay kamid yihiin marka waa in la caddeeyaa marka laleeyahay mudug micneheedu maxay tahay yaa ila mudug annagaa kamid eh ma waxaa laleeyahay jariidan iyo galdogob waxay kamid yihiin dadka dhisanaya maamulka gobolada dhexe marka dawladda federaalka waxaa rabaa mas-uuliyad cad inay mas-uuliyadeeda inay caddahay fikirkeeda ku waajihan maamul sameyntan inuu cad yaha rabaa dadka aan laisku dirin oo aan laisku soofayn taasaana keenta anagu runtii inaanu mawqif adag ka istaagna arrintan iyada ah waa inay cadda hadii kale waxay noqonaysaa in lagu xadgudbo itaankii iyo puntland in lagu xadgudbay u ekaanaysa adig iyo madaxweyne xasan madaxweynaha dowladda federaalku arrintan ma ka wada xidhiidheen
telefon waan ku wada hadalnay markii la sameeyey yani markii l madaxweynuhu wuxuu iga soo wacay xafladda meesha markii la saxiixayay heshiiska laakiin waxaan ka ogaa oo ka horreeyey ama latashi ah ee dowladda puntland lagala sameeyey maamul sameynta goboladan ma aysan jirin marka markii hadii lagu dha lagu dhawaaqay puntlandna dee go-aankii wixii kaga aadanaa bay ka qaadatay arrinta iyada laakiin madaxweynahoon wareysanay iyo isagoo warbaahinta meel kasta ka hadlay wuxuu ku celcelinayaa maamul sameynta gobolada dhexe puntland looma dan laha cidna puntland uma socoto puntland waa hooyadii federaalka marka ma la odhan karaa puntland may ahayn inay sidan u dido oo ay arrintan uga qeyliso waxayd inay soo dhaweyso iyaduna wixii kaga aadanaya waxay ku biirin karto ku darto dabcan waan kuu sheega waxaan ku yidhi puntland hormuud bay ka ahayd federalismka cid kastoo maamul usameysanaysana diyaar bay utahay inay taageerto laakiin markii shaki la geliyo jiritaankii puntland dhul puntlandna jiritaankiisii la geliyo shuhube iyo khalkhal la geliyo dabcan mas-uuliyad baa naga saaran annaga ilaalinta xuduudaha iyo jiritaanka puntland mas-uuliyadda koowaad anagu aan leeyahay weeye oon kitaabka jaamaca ku maray weeye oo laygu dhaariyey marka inaa ilaaliyaa loo baahan yahay waaan waan kugu celeliyay waxaan ku idhi cidda loo sameynayo iyo gobol dadka loo samey dil mudug iyo galgaduud anagu dee micnay noo leedahay haddii micno kale u leedahay madaxweynaha iyo dowladda federaalka ayagaa rabaa inay su-aashaa ka jawaabaan waa inay caddeeyaan silayin mudug iyo galgaduud ma mudug oo dhan ba ma mudug barkiisba dowladda federaalka ayaa rabaa inay ka jawaabto su-aalahaas waa tahay ay jawaabi la-ay marka si kooban maxaad ku qanacdaan idinka puntland ahaan arrintan ku aadan maamul sameynta gobolada dhexe simul waxay u baahan tahay dowladda federaalka ah inay caddayso waxay ula jeedo markay leedahay mudug iyo galgaduud saasumaa waxa weeye inaan lagu xadgudbin jiritaanka puntland iyo xuduudaheeda waa tahay in kaloo kale waa laga hadli karaa mushkilad ma madaxweynaha soomaaliya wuxuu sheegay in ay doonayaan inay idiin soo diraan saraakiil sarsare madaxda sarsare weli ma dhicin qorshuhu ma jira inuu yimaado madaxweynuhu ama adigu ma qorshaynaysa inaad xamar tagtid sida arrintan xitaa aad uga wada hadashaan kolley hadda official waxaan ogahay aan aan aan rajeynaya in prime ministerku uu imaan doono wakti aan dheerayn puntland arrimaha hadda aan ka hadlayno iyo arrimo badan oo kale oo muddo soo jiitanaya inaan laga wada hadlo wadahadalla kolley puntland diyaar ba u tahay mar walbaan diyaar bay u ahayd kabacdina haddii madaxweynuhu imaanayo dabcan iyana waktigeeda ayaanu ka hadli doonaa lakiin hadda officially innaga waxaan ognahay qorshahay waxaa weeye in prime ministerku marka hore yimaado waa tahay mudane waa maalin ciida waxaan jeclay farxadda ciidana dadka inaan la wadaagno maadaama madaxweynihii puntland aad tahay oo mandiqada soomaaliya inaad ogtahay xaaladay ku sugan tahay haddii puntland la eego dhinacii galmudug waxbaa jira dhinacii somalilan waxbaa jira dhinacii muqdisho waa taasi iminkaan ka hadlaynay maalinta ciidda munaasabadda ciidda darteed massageka nabadeed ee diri lahayd ee dhammaan geyiga dadka puntland iyo hareerahaba u diri lahayd muxuu noqon lahaa
walaalkayow puntland mabda principleka u horey ku shaqaysaa waa nabadgeliyo iyo nabad ku wada noolaansho deriskeeda iyo iyana inay nabad hesho deriskeeda nabad kula noolaato weeye principleka yani mabda ah puntland waa kaan kuu sheego annagu haddaan nahay soomaali in aanu nabad ku wada noolaano inaan iscafino hadda maalin ciida wey maalin yani islaamka ku weyn weeye in la iscafiyo in hore loo socdo in wadajirkeena iyo dowladnimadeena iyo yani dowladnimo soomaaliyeed oo wanaagsan cid walbaa mas-uuliyad baa ka saaran aniga saaran tahay madaxweynaha puntland cid kasbana ka saaran tahay marka in aanu dadka uhorseedno horumarka dhanka horumarka iyo nabadgelyada iyo dowladnimada iyo soomaali oo wanaagsanaata oo qarannimadeedii iyo karaamadeedii iyo sharteeda dib u hesha ayaa naba bedel ugu jirta nowna badan loo bahanya inuu ka shaqeeyo annaguna ka puntland ahaan iyo aniga ka cabdiwaaye ahaan madaxweynaha puntland inaan intaa ka shaqeeya diyaar baan u ahay horena waan uga ahaa haddana waxaan u diri lahaa waa tahay mudane madaxweyne ciid wanaagsan baan ku leeyahay shakhsiyan aniga adiga iyo faamiligaaga iyo dhammaan reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed aad iyo aad baana kaaga mahad celinaya barnaamijka martida mikrofoonka ead iga ogolaatay inaad iga qayb gasho ciid wanaagsan ciid wanaagsan cabdicasis aad baad mahadsantahay waa tahay waa ku salaamaya aad baad mahadsanta mudan habeen wanaagsan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka oo toddobaadkanna uu marti iigu ahaa madaxweynaha puntland doctor cabdiweli cali gaas oo khadka taleefonka barnaamijka igala qaybgalay isagoo ku sugan magaalada garoowe intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa cabdulcasiis xuseen oo idinleh sidaasiyo nabadgelyo